rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa saddex iyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhagaysataan ee kasmaal
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay
kasmaal waa barnaamij inoo soconaya ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhag ku hayntiisa kasakow weydiimaha cilmiyeed ee aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta jawaab celintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen darsiga rabadaan ee barnaamijka caawa waa labo abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaysaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim inta uu socdo barnaamijka anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada timijira ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo barnaamijka kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo habraaca barnaamijka dhegaysta walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka barnaamijka ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii uu jaaniskaadu dhammaado waxa ay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso fursadda kugu soo horreysa balse haddii caawa ay sidaa kugu dhaafto waxay kugu dhigan taha waxay ka dhigan tahay inaad habeen dambe sugi doonto taleefanka barnaamijka aad ka soo wici doontaan waxa uu yahay intuu hawada ka baxayo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markan waxaan sii anbaqaadaynaa weydiimaha barnaamijka cabdicasiis oo barnaamijka ila wada istuudiyahana iwala sugan aan soo dhaweeya
waa tahay axmed aad iyo aad baad umahadsan tahay ramadaanulkariim ayaan ku leeyahay adiga iyo dhegaystayaasha iminkaba naga maqlaya mawjada boqol laba dhibic shan megahertis ramadaanulkariim ayaan leeyahay mar kale waan ku dhowahay barnaamijka kasmaal oo caawa halkani aynu ku hayno weydiimo ay dul saaran yihiin abaalmarino
markan waxa ay sugaanba dhegaystayaashu waa inaan soo bandhigno weydiinta ugu horeysa bal weydiinta ugu horeysa haddii aad soo bandhigto waayahay aad baad u mahadsan tahay naxmahaadi mar kale weydiinta ugu horeysa ee barnaamijka kasmaal aynu caawa ku daahfuri doonno ayaa waxa ay noqonaysaa dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto abwaankii lahaa gabayga aakhirusabaan haddii mar kale aan ku celiyo waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto oo aad sida saxda uga warceliso abwaankii lahaa gabayga aakhirusamaan mar saddexaad haddii aan ku celiyo waxaad sheegtaa dhegayste abwaankii lahaa gabayga aakhirusamaan
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
markan cabdicasiis oo dhegaystaha ugu horreeyaan soo dhaweeyey halaw asalaamu calaykum waxaad moodaa inuu qaadka ka go-ay dhegaystaha xiga aan siiya halaw asalaamu calaykum marka ugu horeysa raadiyaha iska fogee si codkaaga uu noogu soo gaaro si wanaagsan dad kalena si wanaagsan ay ugu maqlaan waan iska fogeeyey waa tahay weli magacaygu cabdilatiif cabdulaahi oo jooga dameer kenya cabdi latiif miya
ah cabdilatiif maxaa lagugu daraa
cabdulaahi beni
cabdulaahi
ibraahim
mm, oo ku sugan
dameer kenya
mm, waa tahay sidee lagu yahay dalkiinle
oo lagu wanaagsan yahay
waa tahay barnaamijka hore ma uga qaybgeli jirtay
qaana waan ka qadin jiray Mhm. waa tahay waan kusoo dhaweyneynaa haddii aad la socotay weydiinta gudagal
waan la socday naagtan isku day waxay noqonaysaa sayid maxamed cabdulla xasan
waa tahay inaad sax u haleeshay iyo in kale aan cabdicasiis weydiiyo waayahay naxmahadiyow aad baad u mahadsan tahay dhegaystihii la odhanaya cabdulaahi cabdilatiif cabdulaahi oo dharkeeli naga soo wacay su-aashii ugu horeysay ee aanu barnaamijka ku daahfurnay oo u dhaceysay sheeg dhegayste abwaankii lahaa gabayga aakhrusabaan jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab aan sax ahayn isagu wuxuu sheegay in sayid maxamed cabdulla xasan uu ahaa balse een, ma ahan
Een, qadka kale iyo dhegaystaha ku jira haddii markan aad soo dhaweyso
maqlayalan
magacaaga halkaa joogto
dawid dawid
magacaa si fiican noogu celi
dawid daa'uud maxaa laguugu daraa saaxib
dawid cumar
daa'uud cumar
haa daa'uud xagee naga soo wacday
barkiiley barkeenley aye barnaamijka een, kasmaal ah, ma markii kugu horreysa aad ka qayb galaysaa caawa
markii ugu horeysa
haye waaya su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka een lagu daafuray
haddaa isku dayo waxaa waaye awaan abwaan cabdulaahi wadeer
mar kale ku celi
abwaan cabdulaahi wadeer
waayahay een, ah, waan markaasi een, ka xumahay een, jawaabta aad bixisay daa-uudow ma ahan een, midii saxda haye axmed hadi Mhm. Een, weydiintan dhegaystihii labaad ayay soo hareer mareysaa Een, waxaan siin doonaa dhegaystaha ugu dambeeya ee markaasi fursad u yeelanayo Mhm.
waayahay dhegaystahan ayaan siinaya hallo dhegayste
ah een, magacaagii halkaa joogto
nuurudiin cabdulaahi dameer keli nuuraddiin maa tidhi aha nuurudiin cabdulaahi ee degmada dharkeynle nuurudiin soo dhawow
Dhawa.
haye barnaamijka een kasmaal ma markii kugu horeysaa
Dhammaan faramateed baan joogaa.
haye su-aasha een waxaad noqonaysaa dhegaystaha een aan markaasi siinayno ugu dambeeya ee su-aashan een ah, jawaabta
jawaabta da isku day waxay noqonaysaa ibraahim xasan gaadiye
waayahay aad baan uga xumahay jawaabta aad bixisay waa mid qaldan haye axmaadi markan waxay u eg tahay in aan weydiintaas ka gudbi doono oo ay inaga inagu soo laaban doonto
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way
weydiinta koowaad ee barnaamijka ayaa u dhacaysay sheeg dhegayste abwaankii lahaa gabayga aakhiru sabaan saddex dhegayste ayaan fursad u siinay way soo hareermartay weydiin kasta saddex dhegayste ayaan ugu talagalnay inaan fursad u siino markan bal aan iyadoo saxan ka codsada cabdicasiis
een axmehadiyo su-aashu waxay ahayd een su-aashii markaa barnaamijka kasmaal caawa aynu ku daahfurnay isla markaana u dhaceysay sheeg dhegaysta abwaankii lahaa gabayga aakhirusabaan haddaba jawaabta saxda ah ee abwaanka tiriyey gabaygaasi waa abwaan faarax nuur
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way adxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana warcelinta aan ka bixinay weydiinta koowaad waan filaya dhegeystayaasha inay meel ku calaamadaysteen haddii weydiintan ay dib usoo marto mar kale inay iyadoo saxan haleeli doonaan weydiinta labaad ee barnaamijka haddii aan u gudbo waxay u dhacaysaa sheeg xayawaanka ugu miisaanka culus dunida aan ku celiyo sheeg xayawaanka ugu miisaanka culus dunida marka ugu dambaysa sheeg xayawaanka ugu miisaanka culus dunida
balaayadu way adxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
waa hagaag dhegaystahan een ugu horeeya ee qadka ku jira ee su-aashan labaad ee walaal adigoo raaliya raadiyaha iska baktiyaji si aanu ku maqalno annaga iyo dhegaystayaashaba su-aasha labaad jawaabteeda oo saxan ayaynu kaa doonaynaa si aad markaasi u noqoto dhegayste markaa guulaysto soo dhawow
Waan dhaway.
magacaaga noogu bilow
Cabdirabiif Cabdullaahi.
waayahay een dhegaystahaasi waxaad moodaa in mar kale uu soo laabtay barnaamijka sharcigiisuna waxa weeye in dhegaystihii mar soo galaa uusan mar kale soo noqon karin marka dhegayste waxaan kaa codsanaynaa inaad fursadda siiso een walaalahaaga kale ee doonaya in ay ka faa'iidaystaan fursadooda haya axmaadi
waa tahay waa sidaas aad sheegtay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale iyo dhegeystahan
waa hagaag dhegaystahan qadka ku jira ayaan markan siinayaa walaal soo dhawow magacaaga halkaad joogto Dhawa walaal Yaxye Xuseen waaye garas baa la joogaa.
yaxye xuseen oo jooga garasbaale yaxye een ah, soo dhawow saaxiib Dhawa dhammaantiin waxaan leeyahay Ramadaan Kariim.
sidoo kale een ramadaanul kariim ayaynu ku leenahay ee barnaamijka ma ma la socotaa Waa la socdaa jawaabta da isku dayno wax ii lahaa waa nibiriga.
mar kale ku celi Nibiriga.
nimiriga waayahay jawaabtaas aada bixisay hadday tahay mid sax ah iyo haddii ay tahay mid qaldanba axmed haadi
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايب الخير بلايا waa tahay een, soo dhowow een, khadka ayaad ku jirtaa een, waad guuleysatay dhegeysi ugu horreeyay ee guuleystay ayaad ayaad noqotay Aad iyo aad.
Een, waxaanad ka mid noqotay dadka een, jaamacadda muqdisho oo barnaamijka taabagelinaysa ay ugu talagashay inay barnaamijkan ku abaalmariso dhegeystayaasha een, weydiimaha lasoo bandhigo ka warceliyo Een, wu- waad mahadsan tahay waxaan usii gudbi doonaa qadad kale weydiinta ayaa u dhacaysay sheeg xayawaanka ugu miisaanka culus dunida waxa uu yidhi waa nibiriga haddii aan si yar sharxanana waa nibiriga nooca buluug ah midkaas ayaa ah midka ugu miisaanka culus marka laga hadlayo xayawaanada dunida waa noole badda ku dhex nool dherarkiisa waxaa lagu qiyaasaa labaatan iyo afar ilaa soddon mitir culeyskiisuna waxa uu gaaraa laba boqol oo tan marka laba boqol oo tan marka eh, Aad loo aad sii u badan rabo yahay.
kg-na een, waa culeys aada usii badan halkii tan ayaa wuxuu dhigmaa kun een, kg aada iyo aad Mhm. xubnihiisa een, aad ayay u waawen yihiin tusaale ahaan Mhm.
culeyska wadnihiisa waxa uu- waxaa lagu qiyaasaa boqol sideetan iyo kow k g waa aada Mm.
tiro aada u badan waa culeys ah, marka Mhm, aada u badan Mhm.
sax garaaca wadnihiisa waxaa laga maqli karaa meel kaa fog saddex kilomitir Een, carabkiisuna waxa uu leeyahay ayaa la leeyahay maroodiga waxa uu cunaa maalinkii saddex dhibic shan tan oo kalluun ah una dhiganta saddex kun iyo shan boqol oo k g
waa tahay alla ilaahay waa haddii nibiriga dunida ugu weyn een, ayaa si kooban markaasi dhegaystayaal idinkugu sharaxay iyadoo markaa me- dhig- markaasi een, la kala dhigdhigayay waan filayaa inaad aqoon fara badan aad ka kororsateen jawaabta warcelinta ahayd ee su-aashii dha- labaad ee barnaamijka kasmaal oo u dhaceysay sheeg xayawaanka ugu miisaanka culus dunida waxaynu u gudbi doonaa su-aasha saddexaad ee barnaamijka haddii allaha awooda le uu raali ka noqdo su-aasha saddexaad een, waxay u dhici doontaa sida tan een, soo socota dhegayste dhagaha u fur su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal waxay u dhacaysaa sida tan sheeg saxaabigii ugu horeeyey ee muslimiinta salaad jimca tujiyo haddii mar labaad aan ku celiyo su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal sheeg dhegayste saxaabigii ugu horeeyey ee muslimiinta salaad jimca tujiya haddii mar saddexaad aan ku celiyo su-aashan waxay u dhacaysaa sheeg dhegayste saxaabigii ugu horeeyey ee muslimiinta salaad jimca tujiya waan filayaa inaad garateen jawaabta su-aashan oo aad markaasi ka faa'iidaysan doontaan dhegaystayaasha qadadka taleefanada soo buuxdhaafinaya ayaynu siin doonaa dhegaystahan qad ku jira
waa sidaad sheegtay dhegeystaha markan ugu horeeya ee weydiintan aan soo dhowey alaa asalaam calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قادياشة برامج قد برطمانة بعد أن يجنس إذا عدى هنيرو يمكنه هنا يا مركلة يا مركلة رمضان كريم
Mm, mid la mid ah rabadaan wanaagsan ayaan ku leenahay Een, waxaad inoo raacisaa magaca
لقى هذا ثقة بعدين عدو هنيرتها حاشي محمد علي آل أبراد يا هنيرو وحكسوها دقمة دين قابتن حافظ جبتبر واقو Mm, haashim maxamed cali waatay see lagu yahay xaafadaada
raayad idfow waxaa dhibta lagu hayaa barnaamijka weydiinta warcelinta oo bil walba oo ramadaana ka soo burqado idaacadda hiilo oo ah hooyadii warbaahinta Mm.
ayayna dhibta ku haynaa samicada weyn ayaana barnaamijkaani ka dhegeysanayna in muddahan horey ayaad ula soo socon jirtay
aad iyo aad waa sidaa sheegtay in muddo oo dhowr sano ayan barnaamijkaani yaa la sosoco waxaan nahay qabiir barnaamijkaani muddo dhowr sano ku xornaay sanadkan inaan kasoo muuqdana kulle uun aad baa uun farasanaa boqolkiiba boqol Mm, waa tahay sii gudagal mm, warceli Een, warcelinta su-aasha
inkastoo su-aashu ay diyan tahay haddana ay adag tahay laakiin waa isku daya ayay hore u gal
haddii isku day waxaan dhihi lahay waa ascad bin suraara
mar kale ku celi haddii isku day waxaan dhihi lahay ascad bin suraara
waayahay dhegaystahaasi su-aashii saddexaad ee barnaamijka ka warcelinayay jawaabta uu bixiyey waa jawaab saxa
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way adxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
waxaan markan u gudbaynaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa goorma ayaa la dhisay garoonka muqdisho stadium aan ku celiyo waxay u dhacaysaa weydiintan goormaa la dhisay garoonka stadium muqdisho marka ugu dambeysa haddii aan ku celiyo goormaa la dhisay garoonka stadium muqdisho waan filayaa saaxiibada inay haleeleen waxaan markan soo dhaweynayaa qadka ugu horeeya ay dhegeystaan
waayahay een axmehadiyow su-aashow een in laga warceliyo ayaa la doonayaa dhegaystahan ayaan siinayaa ee markaan fursaddan si uga faa hallo dhegayste hallo dhegay soo dhawow haddaana maqlayso magacaaga iyo halkaa joogto
daawud cusmaan oo marka oo marka dilkiisa wacay
daa-uud daa-uud waa daa-uud naga raalli ahaw daa-uud daa-uud raalli ahaw barnaamijka een mar ayaad ka qayb qaadatay inaad mar kale soo noqoto een ma wanaagsana dhegaystayaal waxaan mar kale idiin sheegaynaa barnaamijku haddii uu dhegaysto ha soo galo oo uu mar markaasi hadlo uu jawaabna su-aasheeda uu ka warceliyo waxaan ka codsanay inuusan mar kale barnaamijka uusan soo galin si fursad ay u helaan dhegaystayaasha kale dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinayaa hallow dhegayste adigoo raalliya iska baktiiji een raadiyaha ka agdaaran een barnaamijkana hore u gal magacaaga iyo halkaa joogto
mudnaa ilaaliyan oo iska fogeyey magacaygu waa daawud oo jooga degmada medkaney daa-uud een oo jooga degmada Daa- daa-uud maxaa lagugu daraa cabdullaahi daa-uud cabdulaahi daa-uud een berkeli ay ku sugan tahay haa haye barnaamijkan een ma haddaa kugu horeysa mise
haa hadda igu horeysa haye su-aasha jawaabteeda
su-aasha jawaabteeda haddana isku daya waxay noqonaysaa garoonka waxaa la dhisay kun sagaal boqol todobaatan iyo toddobadii kun sagaal boqol todobaatan iyo toddobadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii jawaabta aad bixisay hadday sax tahay iyo hadday qalad tahay axmed
waa tahay een, jawaabtii saxda ahayd ma uusan haleelin waxaan usii gudbaynaa qadadka kale si aan fursad u siino ama aan usii baadigoobno warcelinta saxan
waa tahay aad baad umahadsan tahay een axmehadii su-aasha een dabcan waxay u dhaceysay haddii mar kale dhegaystayaasha aan xasuusiyo goormaa la dhisay garoonka stadium muqdisho jawaabta uu dhegaystayi ugu dambeeyey uu bixiyena waa jawaab khaldan een marka waynu markaasi een ka gudbi doonaa dhegaystaha kalean u gudbi doonaa haddii allah awoodu raalli ka noqdo dhegaystahan qadka ku jira haloo dhegayste hallow
haa magacaagii halkaa joogto
magacaygu waa mascuud ibrahim bey
mascuud
ibrahim bey mascuud ibraahim intee naga soo wacday
degmada marerey
degmada
marerey mareerey waa yahay barnaamijka ma la socotaa
aa la socdaa haye hore u gal su-aasha jawaabteeda
waxaa waxaa la dhigay kun sagaal boqol sideetan todobadii
ku celi
kun sideed boqol todobatan todobadii
waa ka xumahay een, jawaabta uu bixiyey een, mascuud waa mid qaldan haye axmedi
waxaan markaan fursad siin doonaa dhegeystihii ugu dambeeyey weydiintan waa tahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaynu siin doonaa sida aan dhegaystayaal wada ognahayna su-aal weliba waxaa fursad u leh markaasi ilaa saddex qof saddexdaasi qof haddii la waayo mid ka warceliya waxay toos markaasi een, ugu soo noqon doontaa su-aasha een, guddiga barnaamijka wada waayahay een, dhegaystahan qadka ku jira ayaan markan een, u baaqaya halow dhegayste halow halo salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal magacaaga halkaa joogto
waa qaalid maxamed oo jooga deegaanka ceelista biyaha magaca igu celi
qaalid maxamed oo jooga deegaanka ceelista biyaha
een, barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaan badan waxaa la sameeyey kun sagaal boqol todobaatan iyo sideed
ku celi mar kale
kun sagaal boqol todobaatan iyo sideed kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waayahay een, sidaa ugu jiro jawaabta aad bixisay hadday sax tahay iyo haddii qalad tahayba haye axmed
een, dhegaystahan oo dhegeystihii ugu dambeeyey ee aan fursadda u siinay ahaa waxa uu xaleelay warcelinta saxda ahayd waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxaana dhisay injineero chines ah
qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorkaaba
barnaamijka aad dhegaysanaysaan waa kasmaal waxaana barnaamijkan taabagelinaysa jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka ramadaanul kariim ayaynu dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel welibo aad naga maqlaysaan waxaynu markan taagannahay su-aashii shanaad ee barnaamijka kasmaal su-aasha shanaad ayaynu markan jecelnahay inaanu soo bandhigno si dhegaystayaasha barnaamijkan jecel inay ka qayb qaataan ay uga faa'iidaystaan su-aasha shanaad waxay u dhacaystaa dhagayste maxaa loo yaqaanaa luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waddanka bangaladesh haddii mar labaad aan kuugu celiyo maxaa loo yaqaanaa luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waddanka bangaladesh marka ugu dambeysa ayaan jeclahay inaan ku celiyo su-aashan maxaa loo yaqaanaa luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waddanka bangaladesh waayahay een, dhegaystaha een, qadka ku jira ayaan siin doonaa si uu barnaamijka uu uga faa'iidaysto islamarkaana su-aasha shanaad uu uga warceliyo halow dhegayste halow halo haa walaal magacaagii halkaa joogto
cabdullaahi joogo hodan cabdulaahi intee joogtaa
hodan
degmada hodan
ah cabdulaahi maxaa lagugu daraa
cabdullahi cusmaan cabdulaahi cusmaan waayahay cabdulaahi barnaamijka haddaad la socotay oo su-aashan aad fahantay een, jawaabteeda soo dhowow ka warceli
hadaa isku dayo jawaabta ee saxa waxaan dhihi lahaa luuqada indonesia la yaqaan indonesia maxaa loo yaqaanaa
luuqada indonesia
waayahay een waan ka xumahay cabdulaahi cusmaan oo hodan naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa mid aan sax ahayn haye axmed
Een, weli waxaan fursad u siinaynaa dhegaystayaasha kale ilaa laba dhegaysta oo kale ayaan fursad siinaynaa
dhegaystaha xiga ee qadka ku jira haloo dhegayste
halo walaal magacaaga iyo halkaa naga soo wacday
da saacadii maxamed degmada hodan
saacdiya degmada hodan aad naga soo wacday
ha waayaha barnaamijka een haddaad la socotay een hore u gal su-aasha british
een luqadda maxaa loo yaqaanaa british british
ha
waayahay waa ka xumahay jawaabta ee sacdiyaha ay bixisay iyaduna waa mid qaldan hal dhegaysto oo keliya noo haraan fila axmaadiyo oo ah dhegaystaha ugu dambeeya ama wuu haleeli doonaa ama waxay noqon doontaa inaan ka gudubno
waa hagaag haloo dhegayste
halo haa walaal magacaagii halkaa joogto cilmi cumar degmada waa deri
cilmi cumar oo degmada waaberi jooga ha
een cilmiyo haye barnaamijka ma la socotaa
ha su-aasha een jawaabteeda haddaa hayso
luumada indiya
maxaa loo yaqaanaa
luumada indiya
waayahay dhagaystihii ugu dambeeyey ee su-aashii shanaad isku dayana isaguna ma uusan garanin ayaa Een, waxa ay u dhacaysay maxaa loo yaqaanaa luuqadda rasmiga ah ee looga hadlo bangladesh Mhm.
warcelinta oo saxan waxay noqonaysaa waxaa loo yaqaanaa bangaali
waa hagaag mar kale ugu celiya axmedow
warcelinta oo saxan waxa ay noqonaysaa bangaali waan filayaa mar kale weydiintan oo kale hadday soo ama ay la kulmaan ama la weydiiyo inay ka warcelin doonaan dhegeystayaashu
intuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطعدا تهايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تايا بالخير
markan waxaan u gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta waxay u dhacaysaa sheeg magacii hore ee lagu naanaysi jiray dalka gaana aan ku celiyo sheeg magacii hore ee lagu naanaysi jiray dalka gaana marka ugu dambeysa sheeg magacii hore ee lagu naanaysi jiray dalka gaana waxaan u gudbaynaa dhegaystaha ugu horeeya ee doonaya inuu ka warceliyo aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay waan ka gudbaynaa waxaan fursad u siinaynaa ilaa saddex dhegeysta qadka kale aan soo dhaway halo asalaamu calaykum
calaykum salaam
raadiyaha waxay iska yar fogee marka hore marka xigta waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
mid lamida saaxib walaal waa waa cabdullaahi axmed jimcaal
cabdulaahi axmed miya
haa
cabdulaahi axmed oo jooga ceelasha haa Hmm, barnaamijka iyo ka waran la socodkiisa
haa walaal
waa tahay weydiin haddaad Mhm, haddaad haddaad isku dayo su-aasha
mhm. gudagal
gaanid aan gaanid noogu celi
gaanid gaanid
ha adoo isdejinaya noogu celi maxay
gaanid
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay een, warcelintii saxnayd ma aadan haleelin waxaan usii gudbaynaa qadka xiga aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
sidoo kale ayna ramadaan wanaagsan sidoo kale xalayna madaxa male sidoo kale Mm, inoo raaci magaca og
magaca waa saad islaan oo jooga degmada dharkeda
ah, iigu celi saad islaan oo jooga dharkeda fahad cusmaan oo jooga dharkeenley in badan Mm, waa tahay een, weydiinta inoo taalla ka warcelinteeda
xataa isku day waxaan u warcelinaa xeebtii dah
xeebtii
dahab dahabki Mm, waa tahay jawaabta saxan ayaad haleeshay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka kasmaal ayaad dhegaysanaysaan barnaamijkan waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka waa hagaaga dhegeystayaasha aynu jecelnahay oo waxaynu markan dul taagannahay su-aashii toddobaad ee barnaamijka kasmaal su-aashan waxaan filayaa inaad dhagaha u furi doontaan sida ay u dhacayso waxaana rajayn doonaa in dhegaystaha ugu horeeyaba uu durbaba ka warceliyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto kumuu ahaa madaxweynihii bixiyey magaca burkina faso haddii mar labaad aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto kumuu ahaa madaxweynihii bixiyey magaca burkina faso haddii mar saddexaad aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto kumuu ahaa madaxweynihii bixiyey magaca burkina faso waan filayaa inaad garatay oo aad ka warcelin doonto dhegaystahan qadka ku jira ayaan durbaba siinaya halo dhegayste halo aa walaal magacaaga halkaa joogto
nimco joogto wanaag
magacaana ugu celi
nimco oo joogto wanaag nimco soo dhawow hol wadaagaa ku sugan tahay
haa haye barnaamijka ma la socotaa
haa haye su-aasha lagu weydiiyey een ka jawaab
beerta lugaabi
roberta mugambi waayahay isku day wanaagsan ayaad samaysay balse maadan garanin haye axmedi
Een, weli waxaan kusii soconaynaa qadadka si aan warcelinta saxan u helno dhegaystaha xiga ayaan markan fursadiisa siinaynaa
haloo dhegayste waayahay dhegaystahaasi waan ka xumahay waxaad moodaa inuu durbaba jara dhegaystaha xiga ee khadka ku jira ayaan siinayaa haloo dhegayste halo walaal magacaaga iyo een halka aad naga soo wacday walaalka waan ku salaamay walaalka wuu gudii fadhiyay camada axmed alhaadi fartam yaraan dhammaan baadi raadiya emil waxaan ilaa ramadaan alkariim ramadaanul kariim walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaa joogto waa cusmaan axmed loo yaqaano ciil dire degmada waa beri ee gobolka banaadir cusmaan axmed si wanaagsan waa beri si wanaagsan waa beri see looga soomay soonka maalinta koowaad
si wanaagsan baa lagu soomay waa dhammaan dhammaan inta ku nool degmada waa beri insha allah haye su-aasha toddobaad ee barnaamijka kasmaal jawaabteeda
su-aasha toddobaad jawaabteeda isku dawaxnida waxaa loo yaqaanaa thomas dokara thomas sankara jawaabta aad bixisay aan weydiiyo een axmed haye axmed waa tahay dhegaystaha oo ahaa dhegaystihii labaad waxa uu markaa haleelay een, jawaabtii saxanayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
weydiinta sideedaad ayaan u gudbaynaa intaan toos u sharaxin ama u weydiinin dhegeystayaasha sharaxaad yar haddii aan ka hormariyo qaabka dhegeystayaashu ay u guuleysanayaan bilowga ayaan sharaxnay balse waxaa jira dhegeystayaal dib nagala soo qabsaday barnaamijka waxa uu ahaanayaa eh, toddobaad kasta waxaa la tirin doonaa ama la xisaabin doonaa dadka kasoo qayb galay waxaa lasii xuli doonaa dadka ugu jawaab sicida badnaha lixda habeen marka la xisaabiyo tusaale ahaan qof ayaa laga yaabaa lixda habeen inuu lixda habeenba su-aalo ka jawaabay qofna saddex ka mid ah qof afar ka mid ah wadarta la xisaabin doona waxay tahay qof kasta lixda beri imisa mar ayuu wax jawaab bix saxaan bixiyey waxaa la xisaabin doonaa toddobaadka marka uu lixdaas beri dhammaato maalin habeenka sabtida ah ayaa la sheegi doonaa axaddan ay soo gelayso saddexda qof ee ugu badan ama afarta qof ee ugu sarreeya ayaa heli doonaa abaalmarinta ay ugu talagashay jaamacadda muqdisho waxaad dhici kartaa laba qof inay koowaad isla galaan saddex qof inay isla galaan qiimihii loogu talagalay qofka koowaad ayay isla qaybsan doonaan haddii isla galaan labaad sidoo kale haddii dad isla galaan qiimihii ayay isla qaybsan doonaan balse kaalmahaas mid walba waxaa ku xusnaan doonaa qiimo ay qiimo lacageed oo ay ku farxi doonaan weydiintan haddii aan sii gudagalo waxay u dhacaysaa sheeg labada dal ee wadaaga xuduudda ugu dheer caalamka aan ku celiyo sheeg labada dal ee wadaaga xuduudda ugu dheer caalamka marka ugu dambeysa sheeg labada dal ee wadaaga xuduudda ugu dheer caalamka haddii aan soo dhaweeyo qadka ugu horeeya halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
soo dhow magaca
cismaan axmed ciil bir degmada beri
waa tahay cusmaan een hordhici sharaxaadii hore waxaad moodaa inaadan nala joogin qofka habeenkii hal mar ayuu ka qaybgeli karaa een marka barnaamijka ahaa.
Eh, bal dhegeystayaasha kale fursadda sii fursadda sii een qofka een hal isku day ayuu samayn karaa habeenkiiba halkaas mar ha ha u saxnaato ama ha ka ha u qaldanaato qaldanaato.
Mhm. marka waxaan u gudbaynaa qadka kale halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam
raadiyaha iska yar foge marka hore
waa iska fogay magacaygu waa kasta cabdullaahi oo jawadi mada jirtinay waxaad moodaa in codka uu weli si oo ama uu yahay xawaaro sare noogu celi magaca
cabdifitaax cabdullaahi oo jawadi mada jirtinay
cabdi fataax cabdulaahi miya Mhm. Warkeli joogo.
haa fiican Mm, oo dalka in lay jooga raadiya waxaad iska yar foge marka barnaamijka ma la socotay haa wala soo
waa tahay sii guda gal
saas haddii aan ka jawaabo waa kanada iyo maraykanka
noogu celi
kanada iyo maraykanka
waa tahay waxaad haleeshay jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
يديي برواقدي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويديي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلا يدوي أطعن تهاي بالخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويديي برواقدي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويديي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطعن تهايا بالخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
waa hagaaga dhegaystayaal waxaanu jecelnahay barnaamijkii kasmaal inaanu soo gabagabayno balse waxaan rabnaa inaan een, si guud u dulmarno su-aalaha iyo qaabkay u dhaceen iyo sida looga warceliyey su-aalaha een, qaabkay u dhacayeen su-aasha koowaad een, saddex dhegayste ayaa isku dayday balse ma aysan garanin oo annaga ayay toos noogu soo laabatay su-aasha labaad een, dhegaystayaasha ayaa markaasi ka jawaabay oo isla markiiba su-aashaasi waa la dafay een, su-aasha saddexaad iyadana sidoo kale dhegaystayaasha ayaa ka warceliyey su-aasha afraad iyana sidoo kale dhegaystayaasha ayaa ka warceliyey oo ka jawaabay su-aasha shanaad annaga ayay toos noogu soo laabatay oo saddexdii dhegayste ee la weydiiyey waa ay garan waayeen su-aasha lixaad dhegaystayaasha ayaa ka jawaabay oo ka warceliyey su-aasha markaasi iyana een, ah, ee, toddobaad iyana sidoo kale dhegayste ayaa ka warceliyey oo ka jawaabay su-aasha sideedaadna sidoo kale dhegayste ayaa ka jawaabay laba su-aalood oo keliya ayaa inagu soo noqday haddaba dhegaystayaal barnaamijka kasmaal dhammaanteen inagoo isku duuban waxaan jecelnahay inaan intaasi kusoo gabagabayno dhanka farsamada waxaa markaasi ka qaabeynayay injineer timan jalac saaxiibkai axmed haadi ayaa barnaamijka isku soo dabariday anigoo rabaaniyaha ayaa hala markaasi daadihinayay barnaamijka waxaa inaga xasuusinaa inaynu hawada mar kale dib isugu kulmi doono maalinta sabtida oo ay habeenkeeda axadda ay soo galayso amaba habeenka sabtida ay sii baxayso ay axadi soo galayso ayaa inoo balana oo aynu barnaamijkan mar kale dib ugu kulmi doono dhammaanteenu isku duuban ramadaanulkariim bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaad